runtii aan u aragno inaad hadda diyaar u tihiin inaad howlgallo ka qayb gashaan oo aad dalkiina u dhimataan dhiiggiina u daadisaan waxaan rabaa runtii inaan u hambalyeeyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwa aan halkan nala joogin ee sacrificeka iyo halgankii dheeraa ay soo mareen siday uga xoreyn lahaayeen nabaddiidka shabaabka khawaariijta ah ay magaalada muqdisho uga xoreeyeen dad badan ay ku dhinteen dad badan ay ku dhaawacmeen runtii waxaa waxay ahayd tusaale idinka horreeyey oo loo baahan yahay in looga daydo oo ah geesinimada ciidankeenu ay leeyihiin iyagoo weliba duruufo adag ku jira idinkana waxaan idin rajaynaya insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inaad noqotaan kuwii dalkan ka xoreyn lahaa qolooyinkan nabaddiidka ah oo horarka ah oo shacabkeenna xalaalaystay inay dhiiggooda qubaan oo si bilaa macnaha u laayaan hantideenna ay burburiyaan waxaan aaminsanahay inaad diyaar u tihiin markay noqoto iyo goobtay noqoto inaad diyaar inaad diyaar u wada tihiin kulligiin inaad ka hor tagtaan howlgalladaasan ka qayb gashaan